walaale waa mudane waxaad iiga warantaa dagaalka gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka degmada balcad walaale dagaalkaasi waa dagaal dhexmara maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waana looga awood doonaa maleeshiyadii waxa yaroo hadda ka harana waxay ku jiraan go'doon dhawaan waxaan rajeynayaa in lasoo afjaro saacadaha lagu soo aado
waayahay mudane baraha bulshada ee al-shabaab waxaa lagu qorayaa in milatarigiina laga awood roonaaday islamarkaana goobta loogu geystay dhacdooyin xanuun badan oo aad dareemi doontaan maxaa ka jira isna arrinka
wax ka jira lama arko afar ayaa ka harta ayaa go-doonka jirta dawaana waa lasoo afjiraya haddana meydkooda iyo waxaweye shabaab yaalla jabkooda ayaa yaalla meesha
mudane goobaha uu sida qaaska dagaalkani uga dhacay ee aad ku beegsateen milatarigiinu maynoo tilmaami kartaa
waa bartamaha jowhar iyo balcad wey meesha uu dagaalku ka dhacay waana bariga wadiga dhanka bari ee wadiga maxaan leeyahay yaaqlo meesha uu ka dhacay waa galbeedka wadiga bariga ma ahan waxaana leeyahay yaaqlo yaaqlo meesha uu ka dhacay dagaalku waxaa go-doonka ku jira anagoo ayaga ma ahan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed awooda ay go-doon ku geliyaanna male ciidanka xooga dalka soomaaliyeed hadda ay hor fadhiyaan meesha qaybo ka mid a ee gobolkan waxaa inta badan ka dhaca weeraro ay geystaan al-shabaab ayaga maxaad uga hortegaysaan maadaama hadda lagu guda jiro bishii ramadaan islamarkaana al-shabaab ay si inta badan bishan ramadaan oo kale ay labajibaaraan weeraradooda maxaad uga hortegaysaan weerarada laga cabsi qabo amaba ay ku soo qaadi karaan shacabka soomaaliyeed
wax walba ay la yimaadaanba waxaa ka hortegaya ciidamka xooga dalka soomaaliyeed difaacna waa ummadda soomaaliyeed kana difaaci kara dadka iyo dalka wax kasta ay la yimaadaan maleeshiyadaas khasaare intee la eg ayaad gaarsiiseen dagaalamayaasha al-shabaab ee ku sugan gobolkan ee dagaalkii gelinkii dambe ee maanta ka qarxay duleedka degmada balcad
walaala jab aada u culus baa ku gaaray meeshaas yaaqlo la yiraa welina waxa yaalla meydkooda ilaa tira sida xaqiiqada aan hadda hayno koob iyo toban ayaa meesha taalla welina howlgalki waa socdaa ma uusan joogsan insha allahu dee waa lasoo afjiraya saacadaha soo socda howlgalkiinu ma wuxuu ku egyahay inta yar ead qabateen ee maantay dagaalka aad la gasheen mase waa mid sii socon doona mudane
wuu soconaya wuu soconaya kuma eka howlgalku intaas wuu soconayaa wuu soconayaa wuxuuna gaari doonaa deegaano badan insha allah
waayahay hadda iminkan waad ila hadlaysaa qaybo ka mid ah gobolka al-shabaab ayaa ku sugan maxaa idinkaga qorshaysan ayada
waa laga sifaynayaa si dimaanada nagu soo aadan insha allah
dhanka sifaynta in badan oo ciidamada xooga dalka ka mid a saraakiil fara badan in waqti kasta waxay ku goodiyaan inay sifaynayaan haddana arinkaasi ma hirgalo arinkan maxaa maxaad uga hortegaysaan walaal hadday horey u jiri jirtay inaysan dhicin hadda way dhacaysaa fursad walba oo cadowga looga sifayn karo gobolka shabeellada hoose iyo gobolka shabeellada dhexe labadaba waana la adeegsanaya iyo guud ahaan gobolada hadda soomaaliya oo ay nimankaasi joogaan waxaweye howlgallada ay hadda xooga dalka soomaaliya ee wadaanna ma ahan kuwo ay hor istaagi karaan ama waxaweye dib looga noqonayo meeshii la tago ama meeshii loogu talagalo in la tago laga joogsanayo marka waa la sifaynaya insha allah hadda yaa gacanta ku haya goobtii uu gelinkii dambe ee maanta dagaaladu ay ka dhaceen
ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa gacanta ku haya
mudane baraha bulshada amaba kuwa faafiya wararka al-shabaab waxay soo qorayaan in la dilay ku-xigeenkii iyo sidoo kale taliyihii guutada labaad ee ciidamada xooga dalka ee howlgalkaas hogaaminayay arinkaas maxaad jawaab cad ood ka bixinaysaan ma jirtaa
waxa ka jira lama arko nimankaasi way nool yihiin mana aysan dhiman cidda dhibantana waa ayaga cidda hogaaminaysa maahan xooga dalka soomaaliya cidda hogaaminaysa meesha ka diradaysa
waayahay ugu dambeyntii deegaanada haatan weeraradu ka socdaan amaba ay diriirtu ka dhacayso maxaa uga qorshaysan ciidamada xooga dalka ee ku sugan deegaanada
insha allah maalmaha nagu soo aadan inay nabad ahaato ummadda degana ay nabad ku caweeyaan xorahooda ay ku tabcadaan ayaa nooga qorshaysa